إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dil iyo kufsi loo geystay gabaryar ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda itoobiya kulan wadatashi ah oo u dhexeeya wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo mida ka mid ah beelaha dega wilaayada ah ayaa ka dhacday gobolkaas boqolaal askara dhaawacyo ah oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay dareemayaan xaalad amni darro iyo inay la kulmayaan dayac kaga yimid dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ka geysanayaan duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ay gumaysato dowladda kenya warka dibaddane waxaad ku dhegaysan doontaan waddamada ruwando iyo kongo ayaa kala saxiixday heshiis ay ku soo afjarayeen colaad u dhexaysay labada dal intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka rool warkaas oo faah-faahsan goordhow ayaynu soo gudbin doonnaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddexda bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriya dhanka kalena waafaqsan toddoba-iyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan dil iyo kufsi loo geystay gabar yar ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda itoobiya tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay waxaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada jigjiga laga helay meydka gabar yar oo toban sano ah taasoo dil iyo kufsi lagula kacay gabadhan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray ugubaad waxaana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada jigjiga maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa isku dayaya inuu qariyo dhacdadan isagoo ehelka gabadha ku qasbay inaysan ka hadlin falka foosha xun ee lagula kacay gabadhooda ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysay dilka ugubaad balse wararku waxay sheegayaan in lagu tuhunsan yahay dilkeeda inay ka dambeeyeen dadka itoobiyaanka ah ee ku nool jigjiga haddaba arrintani ayaa qayb ka ah dhacdooyinka xanuunka iyo murugada xambaarsan ee sida joogtada ah uga dhaca dhulka ay dowladda itoobiya xoogga ku haysato waxaana dhowr mar sidan oo kale halkaasi uga dhacay kufsiyo loo geysanayo carruurta da-doodu ka yar tahay tobanka sano si kastaba marka laga yimaado dhaqamada iyo falalka foosha xun ee ka baxsan shareecada islaamka ee ay geystaan ciidamada itoobiya iyo askarta soomaalida ee ay ku adeegato ayaa geesta kale waxaa jira falal kuwan la mid ah oo marar badan siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho iyo gobolada qaar ee ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada ka jira dalka kulan wadatashi oo u dhexeeya wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo mida ka mid ah beelaha degta wilaayada ayaa ka dhacay gobolkaas cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya kulankan oo socday muddo maalmo ah islamarkaana ay barbar socotay dooro sharci ah ayaa waxa uu dhex maray odayaasha iyo waxgaradka jufada waa suga ee ka tirsan beesha gaaljecel iyo maamulka islaamiga ah ee hiiraan kulankan oo ay sidoo kale jufadu ku dooranaysay nabadoon ayaa waxaa ka soo baxay bayaan odayaasha dhaqanka ee jufada oo goobta ka hadlay ayaana sheegay inay dhaqangelin doonaan qodobada lagu heshiiyey waxaa ka soo baxay bayaankaas hadda noola akhrinayna beesha waa sugo way qaadatay wayna ku qanacsan tahay waxa waaye da'na waa nahay adduunyada si walba ay wax u dhacaayeen farxadda maanta meeshaan taalla iyo walaalaha isu yimid oo nabadoonka lagu duubay xiisadeeda xamaasadeeda adna hayso shirka dowladda noo socota sharciga toban maalmood ayay noo soo socotay si sharaf leh oo aad u qiimo badan ayay noogu soo dhammaatay shirkii noo socday oo noo barbar socday waxaa isagana si sharaf badan sana qiimo badan ayaa noogu soo gabagaboobahayaa ayagana dadka waa xiise dhigaan inaan la xiise dhigin sida ilaahay dartiis ood beesha loogu soo xoli aada ula shaqaysiin annagana waa idin garab taaganahay waana idinla shaqaynaynaa nabadoonow dadka inad isugu yeertid waa ku dardaarmaa degse iyo ambishiliinba waa daawa bina'aadan inadka sii daraataana waa kugu dardaarmaa dadka qaar dadaa lagu wadaado dembiil maran inad iisu diri haysid waa ku dardaarmaa dadka daba xiriiray ma lahan dibinta mooyaane inad deeqsi noqon haysid waa ku dardaarmaa dadkaan oo dhammaa ku doortee ku dadaali hay dantooda dadkaan oo dhammaa ku doortay dadkaan oo dhammaa ku doortay
sheekh guuleed abuune bahaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo munaasabada ka hadlayay ayaa dardaaranno u jeediyey odayaasha jufada waasuga ee ka tirsan beesha gaaljecel toban qodob baa ka soo baxday kulanka qiimaha badan ee bayaanka ayagaa iska leh soo baxay beesha waasuge ayagaa soo saaray sidaa arkayseen qodobka ay u horumariyeen waa wixii lala soo diray waa wadiifatu alambiyaai warusul waxay u horumariyeen dowrka ay ku leeyihiin dacwada iyo diinta alleh in dadka muslimiinta la gaarsiiye wakhaasatan beesha ay maanta ayagu waxgaradka u yihiin bay u horumariyeen waana shaqadii lagu yaqaanay ama lala soo diray ambiyada ilahay rususha ilaahay waxay tusinaysaa garaadkooda iyo ufuqooda sarrayntiisa iyo fahamkooda fiicnaantiisa iyo maanta in aan joogno meel fiican ayay tusaale u tahay waana idinkaga mahad celinaynaa ka wilaaya ahaanna waxaan idin ballanqaadaynaa inaan idinkula shaqayno dacwadaas ilaahay idin dacwadaas iyo marka risaaladaas iskama shaqayn karto ma socon karto haddaan laga celinin cidda cadow ku ah qodobka labaad walaaluhu waxay ka dhigeen in ay garab taagan yihiin si buuxdana ula shaqaynayaan walaalahood mujaahidiinta ah raggaa shaqaynaya jihaadka maanta socdana ay u yihiin cudud iyo xubin garab taagan runtii waa tusaale fiican waa wax aan ku faraxno oo qiimo weyn ah meesha maanta ay dadkeenna marayaan abaalkiinna ilaahay ha gudo subxaanahu watacaala dowladii noo soo socotay iyo kulankii wadatashigaha oo noo soo socday wuxuu noogu gebagabaysan yahay halkan jufadan oo nabadoonka dooratay iyo kulankaba la qaadatay wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay beelaha diga wilaayada hiiraan galab istaag u muujinayaan mujaahidiinta kuwaas oo wilaayada hiiraan ku wareejiyeen xoolo nool iyo agab kale oo kala duwan si guud maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa mar weliba yeesha kulamo wax ku ool ah oo looga tashanayo aayaha waddanka boqolaal askare dhaawacyo ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay dareemayaan xaalad amni darro iyo inay la kulmayaan dayaca kaga yimid dowladda uu hogaamiye xasan sheekh cali aadan ayaa faahfaahintan inoo eegaya askartan oo muddo bilooyin ah ku xaraysan guri ku yaala magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramayaa inaysan helin daryeel caafimaad oo joogto ah cunto nadiif ah iyo ilaalo amni oo rasmi ah taas oo welwel iyo cabsi ku beertay wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah askarta dhaawaca ah ay la tacaalayaan xaalad caafimaad oo sii xumaanaysa maadaama aysan helin daaweyn ku habboon mid ka mid ah askarta dhaawacan oo ka hadlay xaaladda uu ku sug yahay ayaa warbaahinta u sheegay in halkaas ay ku dayacan yihiin mahad salaad ewalaan waxaan ku tebaynaa dhaawacii badnaayo horaa ku tebaynaa haddaana dhaqan fiicnaynuu sameeyey dadkii xilkii haay shan nin shalay oo xilkii ka xayuubiyey beergaran wuxuu u soo dhigtay nig agaasimihiisuudayo xilkii ka qaadau haayaa gibdhihiina jikada alaabta ka arursadau yidhi annaku haddaan nahay dadka dhaawaca oo meesha jooga isku aamini ma hayno gabdhahan ka hiri ma hayno meeshay galaana la gelaynaa hanalaga tashado meesha hala laga dhaafay gabdhihii iyo agaasimihii ugu dambeyn ali guursudiin meesha ka qaata todoba bilood dadkii annaga meesha nagu hayna adoo tago ku baaba'aynaa annagu waxaan nahay dad bukaan ah maadaama xilkii laga qaaday sanbaloolshe iyo agaasimihii meesha lagu hayba labadoodiiba borsowdiina ka qaataa la yidhi annaguna dadkaas meesha yaallaan nahay xagaanaana meel ku gaarin meeshaanu joogi loo male askartan ayaa sidoo kale sheegay inaysan helin cid ay si toos ah ula xidhiiri karaan oo ugu jawaabta cabashadooda taas oo sii adkaysay xaaladooda waxaa intaa dheer in goobta ay ku xaraysan yihiin aysan ahaynin mid rasmi ah oo loogu talagalay daryeelka dhaawacyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa kordhiyay dhibaatooyinka ay ka geysanayaan duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo sii ambaqaadaya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxa ay madaafiic ku garaaceen deegaano dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose habeen hore madaafiic ay ku garaaceen tuulo ku taala duleedka degmada afgooye ayay ciidamadu ku dileen laba haween ah halka ay ku dhaawaceen isla laba kale oo dumar ah dadka ay beegsadeen waxaa ka mid ah hal qoys oo dhammaystiran kuwaasoo ay guryaha ku dumiyeen sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka deegaanka magaaladii ummadii waa dhamaatay ummadii shabeellaha hoose cidna kuma jirta halkii ku jirna weli aa lagu garaacayaa idin kor taagan rusheynayso meel ay ka shaqaysan ma haystaan waxay haystaan ma lahan arsaaqada ayku cuno lahaayeen ma haystaan wixii ayka haysteen xooga looga qaato waxay haystaan ma lahan hadeegaad laba gabdhood oo dhaabac ka noqotay laba gabdhood kale oo ku dhimatay cid dhan baabacday oo wax lagu duuli waay cid dhan family dhan oo awoowey ayeeyo iyo ilmahooda dhaleen ilmahoosi dhaleen kusir jiraya korka gurigooda kurbaabiiyey taas oo kale fool xum waaye ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku jooga dhulkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey sii kordhiyey dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed waxaana ugu dambeysay dil ay u geysteen dad beeraley ah oo ku sugnaa deegaan u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ay gumaysato dowladda kenya maxamed muudey axmed abu muslim ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa ay deegaan ku yaala gobolka wajeer ku dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaankaas wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray jibriil cabdulle khayre oo labaatan iyo kow sano jir ah qaar ka mid ah ehelada wiilka la dilay ayaana ka warbixinaya qaabka loo dilay wiilkooda waa sitaa waran waan jooga labaatan iyo hal sanada labaatan iyo kow warniyow meeshan adig uun xalay goor suqda dhexaaya asiga iyo ilmo kaloo ciyaal oo meel iska umbareerayena xabad ay koox ku fureen annaga marka meeshii saaka markaas waaga baryun baa ilmihii kale farxadkoodii imaaday cunugi markaan anuu magaalada iskadhexa dhinac ka jooga la malaynayay ilmihii xalay waxay dhaheen hataa xabadaha qaar meesha dad maqlayaa jire laakiin ayna wax ku dhinteen waxaan la ogaada saaki ani ninka ilma adeeranahay nin oo adeerkay aa dhala adeerkay meel ribaa liiraan rabadigelya iskahay saaka ala soo socda un bigbiki loo hormade isa yarka jay liira adeerku eed waa dhintaa yiri meeshaan bigbiki ribaan imaado solu weyna ribaan imaaday bigbiki kalameedka istaa wari oo nimaad ninka xal lix saca un la dilaa liidha ninka nin akris ku jiraa oo oo iska ardayaa tahay labaatan jiraasahay si luu dilo ma naqaano wax raagsada ma naqaano duur baa un lagu dili muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dhulka n f d ee ay gumaysato kenya ku sii kordhayay dilalka iyo tacdiyaadka ay ciidamada kenya iyo burcadda hubaysan u geysanayaan dadka soomaalida ah ugu dambeyntiina wadamada ruwanda iyo kongo ayaa kala saxiixday heshiis ay ku soo afjarayaan colaad u dhexaysay labadan dal dowladaha ruwando iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa heshiis nabadeed maalintii shalay ku kala saxiixday magaalada washington ee waddanka maraykanka kaas oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaad ba-an oo tobanaan sano jirsatay oo u dhexaysay labadan dal ee dariska ah wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis dhigaya in la dhaqangeliyo heshiis ay labada dal horay u gaareen sanadkii labada kun afar iyo labaatanka kaas oo dhigaya in ciidamada ruwanda ay uga baxaan bariga kongo muddo sagaashan maalmood gudahood ah inkasta oo faahfaahinta heshiiskan ay tahay mid aad u yar haddana waxaa ka mid ah qodoba dhigaya in si shuruud la-aan ah hubka dhigisa loogu sameeyo kooxaha hubaysan ee ka dagaalamaya bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo warbaahinada caalamiga ayaa ku waramaya in kadib markii dowladda kongo ay lumisay dhul ballaaran ay caawinaad ka dalbatay dowladda maraykanka iyadoo washington u ballanqaaday helitaanka macdanta muhiimka ah ee ku jirta dalkeeda si ay u hesho damaanad qaad amni warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaana duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu